guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlay dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday deegaana ka tirsan hiiraan ayaa waxa uu sheegay in kaalinta dowladda dhexe ee dagaaladaasi ay meesha ka maqan tahay isagoona carabka ku adkeeyey in arrintaasi ay sababtay in dagaal beeleedyada ay soo noqnoqdaan sheekh xuseen cismaan ayaa hoose ka xariiqay in gogol dhowr oo la fidiyey si dagaalada loo qaboojiyo inaan laga dhexerkin mas-uuliyiinta dowladda wuxuuna ugu dambeyntii baaq u jeediyey aqoon-yahanada culamaa udiinka iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolka hiiraan inay u istaagaan sidii loo kala dhexgeli lahaa dadka isku laynaya deegaanada uu ka mid yahay deefow oo maalmihii u dambeeyey dagaalabeeleedyo ay ka dhacayeen
dhanka dowladda kale aysan imaano dhanka maamulkana kale aysan imaano maamulka dheer bar waayi gobolaa fidinana waayi afka waa laga yiri dowladda dheer bar waxay tiri gobolaa la fidina afka waa laga yiri marka aniga waxaan is leeyahay xalka waxaa waaye hawshaa waa nagu soo noqnoqo badatay xalkeeda waa nagu daahay dad culumaa nagu jiro dad waxgaradaa nagu jiro dad odayaal dhaqan odayaal dhaqanaa nagu jiro gudashaas la tago ku dhaqanka shareecada islaamkana asal looga dhigo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga asal looga dhigo reer hiiraan culamadooda iyo waxgaradkooda iyada fadhiistaan ugu qaadan mayso wax badan qaadan mayso laakiin waa in gogashaasi la helaa gogolna hadda waa ogtahay markii gogolaa la filin yirahdan waa culeyskeeday leedahay idan waxay u baahan tahay howlo badan ay u baahan tahay gogolka gogasha ma sahlan
dagaalbeeleedyada gobolka hiiraan ayaa la xaqiijiyey inay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakac ay sameeyeen dadka deegaanka dagaaladu ay ka socdaan waxaa tan iyo bilowgii dagaaladaasi jiray dadaalay baaqyo ku wajahan in la joojiyo dagaalada laakiin ma aysan suurtagelin in lagu guulayso waxaana soo noqnoqday dagaalada shalay oo ugu dambeysay waxaa deegaanka deefow dib uga bilowday dagaalbeeleedyada